habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa washington waa fiidnima salaasa toddobada bisha nofembar sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo waxaana idaacadda idinla socodsiinaysa anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mida in ka badan siddeetan kun oo qof oo qaxooti ku noolaa xerada dhadhaab ah oo ay saamaysay daadadka xooggan ee ku soo rogmaday xeradaasi
xaaladda eboo xalay koob baa dhacay ilaa shalay koobkii dhacay haddana daadad baa imaaday daadadkii dhacay saameyn badan bay keeneen dad badan baa guryahoodii ka dumeen oo maartay guryihii ka baxay dad badan iskuullahay galeen dad badan xaafadaha duurkay u kaxeen dhib badan buu keenay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista
kooxda kawaaridu dhaawac ay u geysteen dhammaan guud ummadda soomaaliyeed gaar ahaan culummada soomaaliyeed oo runtii ahay hogaankii bulshada amba indhihii bulshada dadkii sababta alla uga dhigay dadka soomaaliyeed boqolkii boqol inay islaan ahaadaan oo dadka soomaaliyeed maaragtay ku tiirsanaayeen oo ayagu xagga diinka iyo marjic ugu ahaa
qodobadaasi warar kale ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida wararka naga soo gaaraya magaalada hargeysa ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada booliiska ee somalilan ay xabsiga u taxaabeen wasiirkii hore ee qorsheynta somalilan cawaale ibraahim shirwac qaar ka mid a asxaabta mudane shirwac ayaa noo xaqiijiyey xarigiisa mas-uuliyiin ka tirsan laamaha ammaanka oo aan la xiriirna ayaga laftooda inkastoo ay ka gaabsadeen inay faahfaahin dheeraada naga siiyaan arrinkaasi haddana sarkaal magacooda aan la sheegin kana gaabsaday ayaa v o eda u sheegay in wasiirkii hore la dacweeyey booliiskana ay warqad sharci ah u soo qaateen xarigiisa wixii faahfaahina ee kusoo kordha waxa aad ku maqli doontaan idaacadahayaga soo socda saddex ka mida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano ayaa lagu soo riday laba weerar oo ka kala dhacay talaadada maanteeta ah garoonka diyaaradaha ee irbil ee waqooyiga ciraaq halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada maraykanka iyo kuwa kaleeto caalamiga ah sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay waaxda la dagaalanka argagixisada ee kurdistaanka ciraaq weerarkaasi ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu dambeeyey lagu qaaday ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka ciraaq iyo suuriyaba iyada oo xiisada ka taagan bariga dhexena ay salka ku hayso dagaalka israa'iil iyo xamaas koox lagu magacaabo islamic resistance in iraq ayaa waxa ay sheegatay inay beegsatay saldhigga ciidamada ee xiriirka oo qiyaastii toddobaatan kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan garoonka diyaaradaha ee irbil ee dalkaasi ciraaq xoogaga fallaagada myanmar ayaa waxa ay qabsadeen magaalo ay maamulaan ciidamada milatariga ee dhinaca bannaanka ah ilo wareedyo ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda myanmar ee midnimada qaran ah ay sidoo kaleeto goobjoogayaal warbaahinta maxalliga la hadlayna waxay xaqiijiyeen in ciidamada fallaagada ay la wareegeen magaalada waqooyi ku taalla ee cownlin la yiraahdo jimcihii lasoo dhaafay halkaas ay ka dagaalameen ciidamadaasi kasoo horjeeda dowladda iyo kuwii booliiska ee halkaasi joogay cowlin ayaa waxa ay xarun u tahay gobolka sanging la yiraahdo la wareegista cowlin ee caasimadii ugu horreysay waxay noqonaysaa maamul ah oo ay la wareegaan xoogaga fallaagada ah tan iyo markii milatarigu ay afgembiyeen dowladii rayidka ahayd ee ay hogaaminaysay asunsiki bishii februaayo sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa sheegay in israa'iil ay ka fiirsan doonto xabajoojinta muddada gaaban ee howlgallada milatariga ay wadeen ayna ogolaadaan in markaasi gargaarada bini'aadanimo la gaarsiiyo marinka gaza waxa uu sheegay isagoo la hadlayay warbaahinta a b c news netanyahu in uu markaasi malaynaya in israa'iil ay yeelan doonto mas-uuliyadda guud ee amniga gaza muddo aan la cayimin kadib markaa ay isku afgartaan oo ay gaaraan go-aanka ah in la xakameeyo muddada howlgallada halkaasi sida ay leeyihiin ay ka wadeen aqalka cada dalka maraykanka ayaa isniintii shalayto sheegay in madaxweyne jo biden iyo netanyahu ay ka wada hadleen khadka telefoonka ayagoo isku helay suurtagalnimada in la joojiyo xaaladaha dagaalka si loo ogolaado dadka rayidka ee gaza ku sugan inay si nabdoon u gaarto meelaha ay joogaan gargaarada loogu talagalay warkii dunidana waa naga intaa habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan idaacaddeena caawa iyo dunida aan ku bilownay dhegeystayaal isniintii intiinay dhegeysatay idaacaddeena galabnimo ee v o eda waxaad ku maqasheen xalay magaalada nairobi waxaa ku geeriyooday fanaankii caanka ahaa ee baha u naxariistay maxamed xasan barrow oo sanooyin badan ka tirsanaa hobolada waaberi ee soomaaliya wakhtigan xaadirka ah barrow waxa uu ahaa maaraya ku-xigeenka golaha murtida iyo madadaalada soomaaliya ee magaalada muqdisho ku yaala haddaba waxaa tacsida barrow aan ka wareysanay madaxa laanta afka soomaaliga ee v o eda cabdiraxmaan yabrow oo ay muddo dheer isyaqaaneen fanaan barrow haddaba nasiib wanaag waxaa stuudiyaha nagu helaya madaxa laanta afka soomaaliga cabdiraxmaan marka hore soo dhowow marka xiga bal taariikhdii iyo waxaad ka taqaanay allah u naxariistay marxuumka
mahadsanid maxamed maxamed xasan barrow waxaanu isbaranay wakhti aad iyo aad u fog xilli aniga isaguba aan dugsiga dhexeeho oon ku jirnay waxaan anu aan dhiganaya iskuulka la oran jiray macalin jaamac oo tiyaatarka ka soo horjeeday oo markii dambe loo baxshay golaha haweenka isaguna wuxuu ahaa dishibliin islaamika mid la dhihi jiray oo dhinaca bidix ka xigay tiyaatarka markii dambe iskuulka xamar loo baxshay laakiin waxaa isku imaatinkeenii barashadeeni hore ay ka bilaabatay wuxuu ka qayb qaatay riwaayad dugsigaasi ay sameeyeen oo uu sameeyey nin la oran jiray la yidhaahdo maxamed kulane maxamed axmed kulane shariifna loo yaqaano oo haatanba wax ka dhiga jaamacadaha muqdisho mid ka mid a heese badan buu ka qaaday actinkiisa iyo siduu u jilaayay iyo siduu marka niyadda ugu hayay wuxuu ahaa nin fanka bilowgiiba markuu bilaabay markna ay u caddahay waxa uu ka rabo aada ugu fiicnaa cod ahaan hadday noqoto jilitaanka ruwaayadaha hadday noqoto heesaha iyo wixii la halmaala markii dambena waa kii dee hobollada waa beri ku biiray ilaa hargeysa loo bedelay lagama sheekeyn karo ruwaayadihii iyo heesihii uu qaaday aad bay u badnaayeen habeen dhaweyd oonu joognay minneapolis aan isku aragnay saddex isbuuc ka hor ayaa ka mid ah markii qof walba microfoonka loo dhiibay fanaaniin badan baa meesha joogtay inuu maakna uu qac ka siiyey oo uu ku dhiftay heystii masciideed allah u naxariista iyadana aamine cabdilaahi uu la qaaday marka xasuus badan iyo taariikh badan oo soo jirtay muddo dheer ayaan isku lahayn allah u naxariisto waan gartay marka saad xustay minnesota isku aragteen saan filayo xafladdii somali museum ama madxafka soomaalida inuu ahaaban ayaan jeclahay marka bal wixii aad isla soo qaadeen iyo xasuusihii aad ka wada sheekaysateen waa runta maxamed waxa aniga aan ka degay minneapolis bishii oktoobar ee dhammaatay sagaal iyo tobankeedii oo maalin khamiis ahayd isla maalintaasi ayaa iyaguna maalin ka hor waxaa yimid dad tira badan oo meelo kala duwan laga soo marti qaaday muqdisho waxaa laga marti qaaday maaraya ku-xigeenka tiyaatarka ninka allah u naxariista dhintay maxamed xasan barrow iyo agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta cabdulaahi xayir ducaale nin aad qaali oo ah oo maarkano isagana meeshaan isku baranay waxa axmed cabdi gaashaan baa yurub looga yeeray mualifkii weynaa heesaha iyo riwaayadaha xamariga dadku ay ku xasuustaan shume iyo riwaayadihii lamidka ahaa faadimiina gabadha la yidhahdo ku caan baxday in riwaayadaha reer xamarka iyaduna maarkano looga yeeray in meesha la yidhaahdo in london cabdinuur allaala looga yeeray jabuuti waxaa iyaguna magaalada jooga oo kasoo qayb galay salaad derbi iyo cadar axmed kaahin iyo dhalinyaro badan oo markan oo fanka aad u jecel ama ku jiray dalmaryara ku jiray waxaa ku jirta gabadha hodan cabdiraxmaan yani dhalinyaradii meeshaas ku yimid iyo fankii meeshii si loo qaaday cajiib ahayd marka waxaa si weyn ii soo jiitay oo aan really aan odhan karo aad way ii taabatay tacsidan waxay ahayd habeenkaasi laysku kaa yeeray cashaan usoo baxnay anuu laba saac ka horba markaasaan soo degay kadibna magaaladaabana markan casho u doontay laakiin anoo meel dhex maraya waxaa lagu yidhi hoteelkaad kusoo degtay mid kasoo horjeedaaba fanaaniintay ku dhan yihiinee soo noqo markaan soo noqday meeshaan imid oo dadka hadalka intooda badan ay qaarkood hadleen ayaa aniga hadalka leysiiyey laba kelmadood baa meesha ka yidhi kadibna isagaa i arkay anuma baan ogeyn uu fadhiyo mikrofoonkuu qaatay ta igu yaabka badnayd waxay ahayd oo aanan xasuusteeda ka go-ayn wuxuu yidhi caawa faraxa aan farxayo weligay maan farxin buu yidhi waxaanan aada ugu faraxsanahay cabdiraxmaan yabarow oo riwaayadii igu horreysay heestii igu horreyseen qaaday raadii muqdisho iga saari jirtay waana runtiisoo berigii heestaa riwaayada ka qaaday dhowr jeeroo intuu igu yimid reedii muqdisho anoo jooga ayaan markana aan heesta u saari jiray marka xusida uu xusay aniga aad bay gelgishay aad baan u sheekaysanay isku hoteel baan deganayn isku meel baan wax ka cunaynay allah u naxariisto waan gartay aad baad mahadsan tahay cabdiraxmaan iyabarow madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a oo igu warramayey taarikh noloodkii allah u naxariistay fanaanka maxamed xasan barrow oo ku geeriyooday magaalada nairobi
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere ayuu kaasi ahaa oo wareysanaya madaxa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda cabdiraxmaan yabarow halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa washington waa hagaag halkaasi aad nagala socotaanna waa idaacaddeenna fiidnimo in ka badan siddeetan kun oo qof oo qaxooti ah kuna nool xerada dhadhaab ee dalka kenya gaar ahaana waqooyi bariha ayaa waxaa saameyn xoogan ku yeeshay daadadka kusoo rogmay halkaasi ayadoo wararku ay sheegayaan inaysa dadkaasi qaadan kaalmadii ay hay-aduhu siin jireen qaxootiga roobabka iyo daadadka isqabsaday awgeed haddaba wariyaha v o ed cabdisalaan salas ayaa warbixintan kasoo diray dhadhaab ku dhowaad siddeetan kun oo qoys oo ku nool xerada qaxootiga ifo ayaa wajahaya xaalad baraka ah kadib daadad xoogan oo ku soo fatahay xeradaasi ifo waxaana maanta aan raashin qaadan boqolaal qoys oo nolol ahaan ku tiirsanaa garaamaadka ay bixiyaan hay-adaha samafalka maadaama wax shaqaha maanta aysan ka jirin xafiisyada hay-adaha samafalka ee ku yaala xeryaha ifo iyo dhagaxley iyadoo loo sababeeyey in gaadiidka shaqaalaha samafalka aysan soo gaari karin xeryahaasi guddoomiyaha xerada ifo maxamed cabdi colow ayaan khadka taleefon kula xiriirnay waxaana ka waraysanay xaaladda guud ay ku sugan yihiin qaxootiga ku nool xeradaasi cabdisalaaw haddaan kaa warramo xaaladda ifo xalay roob baa dhacay ilaa shalay roobkii dhacay haddana daadad baa imaaday daadadkii dhacay saameyn badan bay keeneen dad badan baa guryahoodii ka dumeen oo maartay guryihii ka baxay dad badan iskuullahay galeen dad badan xaafadaha duurkay u kaxeen marka ninyahow alxamdulilah ilahay baa mahadle roobkii waa dhib badan buu keenay lacabtalaanow daadadka xalay dhacay shalay ilaa shalay sideed sac bay bilaawmeen dhinacaas ay ka imaadeen maaragtay xaggan la dhaho laandhiga xaggada biyaha ay ka imaadeen biyo xoog badan oo aad u xoog badan baa yimid hadda saacadan aan kula hadlayo way socdaan xaafadihii inta badan dadkii way ka barakaceen xaafadda d waa laga baxay e waa laga baxay maxaan ku dhahayay etoobiyaankii e waa laga baxay s waa laga baxay b iyo c waa laga baxay roobkii marka biyihii imaaday saameyn badan bay keeneen dadkii aad bay u barakaceen marka raashin ma jiro oo wax raashin aho la qaadanayo malaho sababtan waxaa waaye maadaama biyihii ay siqahayaan oo awood badan ay leeyihiin haddii raashinka la qaado haddana waxaan ka yaabnay raashinka inuu qoyo oo maarata biyihii daadka ay ka qaadaan bal hala loo kaadiyaan iri maanta aan fiirinay xaaladda aan aan qiimayno marka maanta raashinkii lama bixinin raashinkii lagu maaragtay saasuu maanta yahay oo annagaaba joojinay tirada guud ee xaradan ifo waxaa waaye waxaan ku ogaa aniga toddobaatan iyo sideed kun meelahaasaan ku ogaa dad fara badan baa yimid oo maarata qaxootiga cusub baa soo galay dadkii cusbaa qaar waa la raray oo waxaa la geeyey fotu qaar badanna way joogaan oo xaradu ay dul saaran yihiin laakiin qaxootiga hore ee sii deganaa toddobaatan iyo sideed kun baa ku qiyaasaynay oo kaga warhaynay wallaahi cabdisalaanow ifo waad og tahay waadna taqaanaa kolley ninkii yaqaanina wuu yaqaanaa waxay u badan tahay biyomareen bay u badan tahay waa dooxooyin de meel markuu biyodaad imaado markuu biyo imaadaan meesha doxa unbay aadayaan marka aad bay maarata biyaha xawli badan bay ku socdaan dhowr qaybood bay ka soo galeen oo dhowr meelood bay kasoo kala galeen marka kolley hadda wax dhintay ma laho oo hadda wax liisoo sheego dad baa dhintay liima dhihin laakiin colays badan baa jiraayoo biyihii xoog badan bay ku socdaan inay guryo badan dumin doonaan waa u malaynahayaa dadkii marka wuu baraka ahayaayo nin walba meel buu la ku cararahayaa iskuul noqotay duurka noqotaya hadda dadkii way baxayaan oo magaalada way ka baxayaan marka alxamdulilah laakiin waa kolley waa laga bixi doonaa dhinaca kale qaxootiga danyarta ah ee ku nool xeryaha ayaa wajahaya xaalad cunto la'aan ah maadaama daadadku ay hakadgeliyeen garaamaadka raashinka ah ay bishiiba mar u feeli jireen guddoomiyaha xerada ifo maxamed cabdi colow ayaa hay-adaha samafalka iyo dowladda kenya ka codsaday in loo soo gurmado qaxootigan maadaama xerada ifo ay ku taalo dooxa biyo mareen ah khatar xoogganna ay soo wajihi karto qaxootigaasi cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
waa tahay salasow aad baad u mahadsan tahay markana barnaamijkii galka baarista waa kan haaruun macruuf
markii labaad sannad gudaheed ayaa dowladda soomaaliya ay shir u qabatay culimmada soomaaliyeed shirkii dhacay bishii janaayo waxay culimmadu ku taageereen howlgallada milatari ee dowladda soomaaliya ay waddo waxayna cambaareeyeen afkaarta ururka al-shabaab iyagoo sheegay inay tahay xaaraan in xoog cod iyo dhaqaalaba lagu taageero ururka al-shabaab shirkii labaad ee dowladdu qabatay toddobaadkii hore inkastoo halkudhagiisu ahaa doorka culimmada ee nabadda iyo dib u heshiisiinta haddana waxaa khudbadaha diiradda lagu saaraya ururka al-shabaab ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ka hadlay furitaanka iyo xiritaanka shirkaasi waxa uu ku tirtirsiiyey culimmada inay doorkooda ka ciyaaraan dagaalka dhinaca fikirka ah waxaan rabnaa marka in ay culimmadeennu hoggaamiso la dagaalanka nimankaas waxaan rabnaa in aad hoggaamisaan waxaan rabnaa inaad dadkeenna u sheegtaan waxaan rabnaa in aynan istaagin sharaaradaas kacday ee uu madaxweyne xasan sheekh hoggaaminayo inaad culimmada sideedaba ayaga weeye sharaaradaas cidda kicin karta cidda noolayn karta cidda ummaddan u sheegi karta ayaga weeye annagu haddii ay dowladdu ay dhinaca militarily aan ku dagaalannay haddii aan financially aan wax fara badan nimankaas aan kala dagaalanay dhaqaalihii dhinaca fikirka iyo iyo caqiidada iyo maskaxda culimmada iyo masaajidkay u taallaa marka habeen dhoweydna halkanaan ka sheegay ma ila habboona mana ila qurux badna in masaajid ay ku soo tukanayaan dhowr boqoloo qof inaa intaa khadiib ka noqdo anoo sheekha maanta inaanan ummaddan dadka diintoodii iyo dalkoodii iyo diintoodii iyo dadnimadoodii ku soo duulay inaanan waxbaba ka sheegin anigu waxay la tahay inaysan habboonayn ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa uu si weyn u ammaanay doorka culimmada suufiyada ay ku soo dhex lahaayeen bulshada soomaaliyeed waxaana ugu baaqay inay mar kale doorkoodii asalka ahaa qaataan asal waxaa ah culimmadu inay hor kacdo meelaan culimmadu hor kicin wax weyn lagama qaban karo taa marka maanta waxaynu ognahay marka jihaadka iyo difaaca dalkeenna iyo xorayntiisa meeshay culimmadeennu iyo khaasatan duruq suufiya meeshay ka joogeen inta sheekh halkan uu ka tago oo laga yaabo inuu dhowr iyo labaatan sano dadkiisii ka maqnaado oo uu deedna diin soo xambaaro oo silac ku soo barto oo uu ku soo noqdo reerkoodii oo baadiyo deggan oo dugsi qur-aan u furo oo yidhaahdo looxda ha la qoro oo yidhaahdo midda khadka la gelinayo ha la qorto oo yidhaahdo karbuunta iyo waxaasi khad ha laga dhigto oo deedna marka reerku guurayo looxda la raro oo halkaa qur-aanka lagu soo dhigto oo dabka la shito oo habeenkii la soo kaco halkaas deedna diinta dadka lagu daba wada iyo xoolaha yaa sameeyey culimmadeennaa samaysay culamaa suufiy iyo duruqda ayagaa sameeyey yaa baray dadka in alif ba taa waxbuu leeyahay korku hal le laba le saddex le af soomaaligii in loogu tarjamo oo loo baro oo manhajyadaas kulligeen aan ku soo baranno ilaa iyo hadda aynu sidii wadno oo aan keligeen leenahay yaa baray oo afskeenna soomaaliga inoogu tarjamay culimmadana inoogu tarjamtay sheekh yuusuf alkawnayn al-shabaab dhinaceeda waxay shirar u qabatay culimo taageersan ururka iyo fikirkiisa kuwaasi oo cambaareeyey howlgallada milatari ee dowladda soomaaliya ay soo waday sannadkii lasoo dhaafay maleeshiyaadka ururka al-shabaab waxay muddo ka badan lix iyo toban sano isku dayayeen inay afgembiyaan dowladda soomaaliya ee caalamku taageero al-shabaab waxay sannadihii ugu horreeyey soo bixitaankooda ay ka talinayeen magaalooyin badan oo ka tirsan dalka soomaaliya inkastoo markii dambe ciidamada dowladda iyo kuwa nabadilaalinta ee midooda afrika oo iskarabsanaya ay ka saareen dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka qaybaha bulshada soomaalida ee sida weyn uga soo horjeestay fikirka al-shabaab waxaa ka mid ahaa culimmada suufiyada ama ururkii ahlusunna wal-jamaaca oo is-abaabulay dagaalna kala hortegay ururka al-shabaab degaano ka mid ah waddanka oo ay ka mid yihiin gobollada galguduud iyo gadob kasoko dagaalkaas al-shabaab waxay dhaawac u geysteen culimmada suufiyada iyagoo burburiyey qabuuraha ay ku aasnaayeen qaar ka mid ah culimmada ugu caansanaa suufiyada ee geeriyooday mid ka mid ah culimmada ugu horreeya urka al-sunna wal-jamaaca waa sheekh cabdulqaadir sheekh maxamed sheekh abuubakar oo ku magac dheer sheekh cabdulqaadir soomow kooxda kawaariibtu dhaawac ay u geysteen dhammaan guud ummadda soomaaliyeed gaar ahaan culummada soomaaliyeed oo runtii ahay hogaankii bulshada amba indhihii bulshada dadkii sababta alla uga dhigay dadka soomaaliyeed boqolkii boqol inay islaan ahaadaan oo dadka soomaaliyeed maaratay ku tiirsanaayeen oo ayagu xagga diinka marjic ugu ahaa hogaanna u ahay xagga xataa xoreyntii dalka oo cadowga laga xoreeyay og tahay gumaysigii dalka soosoo mara labadii joor xilligii talaana iyo xilligii ingiriiska horkacayay in laga xoroobo codon soomaaliyeed ahaayeen ee ahlu sunna waljamaca gaar ahaan suufiya haddii aan fiirisid alimaam axmed gurey haddii aan fiirisid sheekh axmed cabdulla xasan sheekh bashiir macalin cabdi sheekh xasan barsane sheekh axmed wacdiyow shaqaawudiin sheekh wasulqaadiri dhammaan iyo inta lamid malaayiintii ay hogaaminayeen dadkaas waxay ahaa dadka soomaaliyeed dadka ku guubaabinaya xornimada horkacaya ay ahaayeen halgankana sabab u ahaa marka intaas dadka ahaa ayaa waxay taarkadka koobaad ka dhigteen maadaama dadkan intay culummadooda ku xiran yihiin aan la loodi karin in horta kow culummada la dhacniyo oo culummadii marta layidhi cadidada shaacirada la dhacniyo tasawufka la dhacniyo oo qirada abicamarkay heesteen la dhacniyo culummada la dhacniyo haddana waxay ku kalifmeen inay markaasi markay awood yeesheen inay ka taarget ka dhigtaan dadkaasi meelihii mawlacyada u ahaa zaawiya masaajida u ahaa meelihii dadka aadka loo ixtiraamo oo qiimaha dalka ku leh oo la og yahay oo ziyaaraadka loogu tegi jiray qabuurahoodii inay faagaan ayagoo dadka maanaa hadda qabri qof ku jira lasoo faago meyda waa dareemi kartaa waa un dadka noolnaha lagu dhibo dadka maarata aakhiradii lafaha horen hal la layaco oo hal ihaanaysto marka intaasna diinta waa lagula dagaalamayay waa ogta oo sheekh waysulqaadiri oo dalkan wuxuu kasoo maray la og yahay oo maarata ilaa kambala ilaa uganda iyo kasi xagga tanzania dacwada gaarsiiyey ayay sabab u noqdeen inay maaragtay qabrigiisa faagaan sheekh nuur xuseen sidoo kaleetood sheekh oyaay sidoo kaleetood war sheekh hoose sidoo mashaaricdii ku jirta sidoo kaleetood oo qiimaha badnaayeen oo isku dayn inay faagaan qabriga abushe cabdiraxmaan iyo maaragtay sidoo kaleetood xamar meelo badan ayakuna culamada ay faageen gobolada maaragtay inta jubbada hoose iyo jubbada dhex waxba kuma herinba marka dhaawaca ay u geysteen dadka soomaaliyeed waxay kala dirirayeen caqiidada waxayna kala dirirayeen duulanimada oo calankana inay bedelaan oo calanka lala yimaadeen qorshoor u ahaa waxay kala dirirayeen xataa dhaqanko dadka oo dhaqanka ahoo la yaqaano dadku ay maarta dhaqan ahaan marjicida u helna waa la dirirsanaayeen marka kooxdu dagaalka ugu weynba culummada soomaaliyeed gaar ahaan suufiya ayay ku qaadeen ma tira koobteen mawlacyada iyo qubuuraha iyo goobaha kale mashaayikhda ee ay bartilmaameedsadeen ama burburiyeen meelaha ayaka laga xoreeyey sida magaalada muqdisho kale meelihii ay maarata dhibaatada u geysteen waa kooban yihiin xarumo kooban waaye oo noo kooban degmooyinka laga xoreeyey sida warsheekh oo kaletoodna waa noo kooban yihiin iyo jowhar khawaarita oo laga xoreeyey meelaha kaletood oo sidii maarata dhulkaas xagga oo leer iyana sidoo kaleeto marka laakiin waxaa dhiman oon weli aan la tira koobin meelaha ay weli gacanta ay ku haayaan ayaku ma la tira koobin laakiin culummada ay ka labaxeen aba korka ognahayo dadkii mashaayikhda ahaa oo mashhuuriinta ahaa oo dadka iyo dalka iyo diinta wax u qabtay waxna u taray dadka soomaaliyeedna maarata amaan badan ku lahay dadkaasay beegsadeen waaya marka een, sideeba u saamaysay culimmadii suufiyada arrintani tallaabadan saameyn weynay ku yeelatay oon kuleetay in badan qalbigoona aan ka go-oynin in dadkii sheikhaagii cilmiga ku baray macalinkaagii qur-aanka ku baray eh, murabagaagii oo dariiqada kugu barbaariyey in qabrigiisi la faago horta faliil eh, in badan dadkan waa dad maanto alla geeriyooday mar hore oo hadda qabuuraha dadkii ku xumaynaya hadda in badan ma- ma- ma- ma ayna soo bixin laakiin intay lafa hore heleen ay soo bixiyeen marka waxay saameyn weyn oo waalidkaa qabrigiisii oo la faagaayo waalidudiin waa waalid eh, ninkuu waalid u- u dhalay iyo ninkuu diin ahaan u- u- u- waalid buu yahaba marka saameyn oon ka go'i doonin oo jiiralka soo socdana eh, aan rajaynayo in muqarar looga dhigi doono kooxaha khawaarijta waxa ay sameeyeen jiilalka soo socdo iskuulaadka lagu bari doono dhibaatada ay u geysteen een, meelaha muqadaska u ah dadka soomaaliyeed oo mashaa'ikhdii iyo macaahidii masaajidii u dambeysay masaajidkii hadda maaragtay aho een, mar- marka falka ugu dambeeyey oo daaru naciim masaajidkii dhamma ay qarxiyeen marka ma la ilaabi doono marka saameyn weynay nagu leedahay haddaa soo kow inkastoo awooddii ciidan ee ururka ahlusunna waljamaaca ay ku burburtay dagaallo ay la galeen ciidamada dowladda sannadihii labada kun iyo labaatanka iyo labada kun iyo koob iyo labaatanka haddana culimmada suufiyadu waxay taageereen howlgallada militari ee dowladda xilligan jirta ay kala hortagtay ururka al-shabaab sheekh cabdulqaadir soomow mar kale waaye marka sanadkii ugu dambeeyey howlgallaa socday dhul fara badan oo hiiraan iyo shabeellada dhaxaa laga qabtay maxaa howlood ku mashquulsanaydeen sidii loo soo noolayn lahaa dhaqankaas iyo taariikhdaas iyo weliba goobihii taariikhiga ahaaba meelihii horta magaalada muqdisho kale hore ayaaba dib loogu dhisay She- sheekh aadan dheero sheekh alcalim cali muumin ee maaragtay yaho sheekh muxudiin cili een, sheekh macalim yamaalow meelihii taariikhiga ahaa hore ayaaba loo sii dhisay mas- waxuu ahaay een, sh- sh- sh- sh- maaragtay yaho sheekhayni oo sheekh maxaaji kulli washiq sidoo kaletood meelihii hadda cusub oo sanadka dhaway laga sanadka hadda tegay laga xoreeyey na waxaan in dugsidii qur-aanka lasoo la nooleeyo masaajidii in eh, waxay- dad- dadkii u- wa- dad- qulubtoodii in la dhiso wacyigelin baan ku wadnaa sidoo kaleeto waxaan rabnaa inoo ma- masaajidii ay dumiyena dib loo dhiso welise waxaan doodaa inoo dagaalkia weli socdo waxaan rajaynaynaa war- war horta dagaal- dagaalka wejigiisa labaad markuu si fiican oo u bilowdo dhulkan marka laga wada dheereeyo markaasaa la- hadda wixii la samayn karo waa wacyigelin waa- waa waa gargaarka in la gaarsiiyo waa in maaragtay aho adeegii bulshada la gaarsiiyo waa in masa dugsida qur-aanka degdeg lagu dhiso hadda waxa- hadda muhimka ah waxa waaye wacyigelintaas iyo in ciidamada la garab istaago taas baa iyadana ma- dad- culimmadii deegaankaan abaabulnay dadna waan u dirnay qaarkoodna meela qaarkoodna anaa tag- a- a- waaba tagna aniga cadaal waa tegayo caday bal waa tego meelo badan aan tegay markay intasaba waana rajahaynaa in dad howlo badan oo saas oo culimo badana waa dirnay shaqa culus ayaa u taal dowladda iyo culimada soomaaliyeedba iyo Marka- bulshooyinka soomaaliyeed oo waxgaradka ugu horreeya marka goobaha dib loo dhisay muqdisho iyo warsheekh een, me- jowhar iyo jowhar qalfoofkii meydadkii ay ka saareen miyaa la helay maya Eh, me- me- meeshaan ma ogtahay dhul qo- konton sano iyo lixdan sano qabri qof ku jiro caradaaba cunta maba jooga ma ogtahay laakiin taabuudkii ay baabi'iyeen iyo masaajidkii ay dumiyeena dib loo dhisay wa- waa loo hagaajiyey si- si- sidii shalay oo loo ziyaaranayana loo ziyaarta maxaa yeele qab- waxaan qabrigaas ruuxdiisii i- ilaahtiisa jirtaa ruuxaasna meeshii oo dhacankiisu ku baxwa ittisaalow laleeyahy wax ruuxdu way imaanaysaa mar kastaba marka meeshii culmadu ay ku ogaayeen mashaaiikhdooda sidoodii ay u- eh, maaragtay hawebaayiku aan ruuxda ma qaadan karaan lafana hadda imeshe intay ka heleen waa yaryihiin laakiin xumaynay ahaayeen macal macal kuway ka heleen iyo kuwayna ka helinba caadiyaa loo soo dhis waa garta
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reediyoga xeryaha dhadhaab waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga oo si toosa idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ay u hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda fmk v o e da dhadhaab ee ka soo gasha mawjada fmk hal eber toddoba dhibic lix megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa caruur qaxooti ah oo qayb ka ah qaxootiga cusub oo aan la noolayn waalidiintooda ayaa gudaha xeryaha ku wajahayo culaysya dhinaca nolosha ah sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga cusub ee ku nool xerada xagardheera ayaa ka cabanaya mashquul la-aan iyadoo xeryaha ay ka urteen roobabka xilliga dayrta waxayna qoysaskaasi ka cabsi qabaan cudurro ka dhasha nadaafad xumada iyo biyaha roobka da-aya kama mara xubintii shakhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay saare xasan jimcaale oo ah ganacsato shaqaabuur u samaysay boqol ruux oo ka mid a qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed sanadihii lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa soo gaaray kumanaan qaxootiyaha oo kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay qayba ka mid a gobolada soomaaliya iyadoo barakacayaashaasina naftooda ay kala soo carareen abaarta oo saameysay dadka iyo duunyada gobolka haddaba barakacayaashaasi nolodoonka waxaa qeyb ka ahaa caruur ka soo haajiray deegaanadii ay ku noolaayeen kuwaas oo safarkooda aysan ku helin qoysaskooda waxayna caruurtaasi oo aan gaarin da-da qaangaarka weli aysan helin diiwaangelinta qaxootinimo maadaama sharciyada caalamiga ay dhigayaan in qofka ka yar da-da qaangaarka uu u baahan yahay damaanad qaad iyo mas-uuliyad sar adag haddaba caruurtan oo ah kuwo aan la diiwaan gelin ayaan helin gargaarka samafalka ah taas oo ah caqabad xoogan ay ku nool yihiin caruurtan qaxootiga ah haddaba da'yartaan oo ka kooban qaybo kala duwan ayaan habka ay ku nool yihiin waxaan wax ka weydiinay cabdulaahi cali aadan oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha runtii cabdisalaan waad mahadsan tahay dadka caruurta aad bay u fara badan yihiin da-doodana waxay udhexaysaa toban iyo toddoba ilaa iyo lix jir yay udhexaysaa caruurtan waa caruur ama waalidkooda dhintay oo agoomo ah oo ay la nool yihiin qaraabadooda oo loo keenay soomaaliya looga keenay iyo kuwo si kastaba ha u dhacdee ayagoo micnaha kaarkoodii si kale ku waayay oo ayagana baahano oo qaxootiga iska dhex joogo oo waalidiintooda inta ku dhintay ayay qaraabo la nool kuwa mataqaanaaye ayeeyaashooda ama awgeeyaashooda soo kaxaysteenoo u imaadan halkaan qaxooti u imaadan dhowr nooc bay isugu jiraan marka caruurta ayada ah ma diwaangashano oo u n h r iyo dowladda kenya labada uma diwaangashano caruurta marka halkaanay tuuran yihiin qaar mataqaanaya waxba ma bartaan marka ilmaha saasoo kale toban iyo toddoba ka hooseeyo lama diwaangelinayn marka ilmaha ayaga qaar ka mid ilmahaas ayaa hadda waalidiin ah oo intii lagu gabdho waxaad arkaysa lix iyo toban jir ahaa ama toban iyo shan jir ahaa la guursaday caruur haysta waana baahana waana caruur caruur caruur dhalay wa marka dhibaatooyinka waa iska jiraan yuna shaana si kaas waan ula hadlanayo mar hadda waxay dhaheen qofka siddeed iyo toban uu ka hooseeyo ma noqon karo qof micnaha wax loo qaadan kara raashiin ma qaadan karo boonan lama siin karo marka caruurtaas meesha way ku dhiban yihiin hay-adaha u shaqeysa safda jiran iyo hay-ad kale oo la dhaha t d h baa inta badan ay hoos ordayna laakiinse haddee wax kastaba ha ahaatee laguma guuleysan caruurta in la caawiya caruurtaas aad bay u tiri badan yihiin xeradan way tuuran yihiin oo caruur noocaas oo kalea way imaadaan kuwa waalidiintoo soo dhinta markas imaada marka caruurta way baabaasan u n h r waan kala hadal mataqaana waxaa kaloo caqabad ku ah ilmahan xitaa haddii ay dad isku dhacan ama lala dagaalo inta badan booliis ma soo riboodgarayn karaan ayagoo ka cabsanaya ama lagu dhahaa hadda soomaali ka imaatay ama ad cusub tahay ayagoo micnaha sharciga ay haysanin dadka ayagoo u baqay inta badan cabashadooda xitaa ma soo bandhigaan marka way dhuuntaan ayagoo dhibaatooyin haysto oo deris ama meel kale oga imaanaya yay dhuumanaya sababtoo ayagoo sharci haysanin waxaa leeyihin haddii booliista ayna aragto adiga hableexanaya aad buu mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa gudoomiyaha xerada dhagaxley cabdulaahi cali aadan oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ishaaq cali deerow waa toddobiyo toban jir laba sano ka hor kasoo barakacay degmada diinsoor ee gobolka baay wuxuu qayb ka yahay da'yartaan qaxootiga ku cusub wuxuu rajo badan ka qabay nolosha xeryaha laba sano ka hor balse weli waa qaxooti aan u diiwaangasheen hay-adda u n i z r wuxuu sharxayaa habka uu ugu nool yahay gudaha xeryaha iyo baahida uu qabo taageerada samafalka ee la siiyo qaxootiga marka xaggaan ka imaaday dad maxaan u socda qaraabadeeda oo aan meesha kasoo raace marka inta imaadayna waa isfahmi waayeen nin gooniya u baxay shaqeey waxaan raasay maqaayanka shaqeeya mar alle markaan kaar doon dhahana kaarka maxaa dhahaniya oo nin daayara tahay tonisan magaarin kaar ma lagu jari karo marka niyo dhibaato badanaa jirto oo kaar la-aan hataa waa ahay oo mar qaar maxaa jirto anoo shaqeysto oo lacagteeda liiga xoogo oo hataa aan dagaal sameyni karin oo aan cabsanayo bas dhow haddii lagu xiranayo kaar la-aan aad tahay se qaxootina matiidi oo dhammaystiran si ay waxaa ku dhacsan karto waa tahay waxaad ka warbixisaa maadaama aad sheegtay inaad magaalada ka xamaalato qaabka aad u nooshahay een maqaayaan jooga oo alaabtii waxaan ka dhaqaa cuntadeena ka helaa labadii boqol markay isosiiyaan meel meeshii oo dhibaato iga haystaan iska xaaliya dhanyaalaa iskala deganaayo lacagta oo laisoo siiyana mar kaaraan ka dhigtaa marna waa meelaan dhigtaa qaar marka dhibaato badan iska jirto waa tahay waxaad ka warbixisaa isaaq n waxaad ka warbixisaa isaaqow n dhibka ay kugu hayso inaad tahay qof n qaxooti ah haddana dowladdii iyo unsr aan u diiwaan gashnayn aa horta meeshan kaarlaan wax ma soconaayo dadka raashiinay qaataan oo saabuun iyo saliid aan waxaan dhar ku dhaqaata ama saabuuntaa soo gataa marka kaar muhiim waaye oo raashiin ay qaadan saliid ay qaadan iyo bur wax kasto aa culeysaan dareemaa kaar la-aan ah, dadkeena mala joogi kaar la-aan waa ahay qaxooti dhammaystir ma iibo markaan xeriyada qaxootiga imaanaya waxaan isdhahay waa qaxootiga nolol iyo rajaan kala hami iyo fiicnaa meeshaas ka heli doontaa mar qaar waxaa dhacda anoo si fiican maanta shaqeynaayo oo hataa lacag fiican liisiinin oo lacag iyo anfacis liisiinin mana ka hadli kari sababta ruux kaar la-aan ahay oo hataa xuquuq muli inaan doodo wixii aan ka- aan dhacsado marka meeshan qaxootiga wax dhaama malaha marka waxaa rajeynaa dadkaas inay garab qaban doonaan oo qaxooti sharci ay siin doonaan oo ayaga ay garabka istaagi doonaan marka raja- rajo weynaan leeyahay rajada ilaahay suurtageliya aad buu mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa isaaq cali deerow oo igu warramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari tifow aadan barako waa toddobaatan jir araggala laba sano ka hor ayuu ka soo barakacay gobolka jubbada dhexe waxaa qoyskiisa dulsaar ku ah gabadhiisa oo ah shan iyo toban jir dhashay laba carruur ah barnaamijka caweyska ayuu ugu warramay saamaynta ay ku yeelatay in gabadhiisa oo ah hooyo dhashay laba carruur ah loo diido in loo diiwaangeliyo biyo tifow aadan baa la dhahaa kaar shan iyo toban jir waa hooyo way noqota marka xaquuqda qaxootiga ay ku lahaydna ma haysato ee waxaan rabnaa in ilaahay amarkiisa loonoo kaalmeeyo oo ayadana la garab la sii caanuga caanu rabaa biyu rabaa daawo rabaa aa markaan yoo aan geynana maxaan leeyahay gabadhan caruur waay caruur inkastoo ay tahay kaar keligeed looma jari kara waa yar tahay shan iyo toban jir waay laba caruur ana waa haysataa marka xaquuqda qaxootiga ay ku lahaydna waa ay ka maqan tahay maxaan rabaa in gabadhaas labada caruur leh ambiye tifow aadan la yidhaahda xaas e laba caruur leh shan iyo toban jir e maxaan rabnaa inay ma aragtay loo ogolaado kaarkan loo ogolaado ay xuquuqda qaxooti ku leheedna ay hesho sidaasaan rabnaa waayahay waxaad ka warantaa marka gabadhaada n iyo carruurteedaba qaabka ay idinkugu dulnool yihiin qaabka ay nagula dulnoolyihiin kaarka aan qaadanana naguma filna dhaqaale ahaan noguma filna anna odayaan ahay ma shaqa- uma shaqayn kara reerka ay leedahayna wax ma haystaan annagayna hadda maaragtay mar xagga wax tag mar intay ma waay xuquuqda een, ay laheedna annagana uma heli karna Een, gabar yarna waay oo ilmo yar laba ilmoodna haysata marka maxaan rabnaa in ilaahay haddii yidhaahdo kaarkan no- loo helo xuquuq qaxood ku leh aabbahii dhalayaan ahay arrintaa walaac weyna igelisa anna wax uma heli kari marka maxaan rabaa in haddii ilaahay yidhaahdo in xuquuqda qaxo ay naloo ogolaado caano ilmihii caanay rabaan ayada wax ma haysata aniga wax uma haayo awood aan wax hadda ku siiyana ma haaye marka gabadhaas yar ilmahana haysata labadaa ilmood haysta ina waxaan rabnaa in loo gargaaro caruur badanaa joogta xeryaha oo hadda aan lahayn barakaca ka imaada soomaaliya oon barakacan waxba aan haysanin oo dadkii korsaarnaayana aan waxba u heli karin awoodna aanu lahayn ani laftayda kula hadlaaha odayga soomaaliyeed ee indhaa ii fiiqan nin awood u haaya ma ihi caano uma heli kari raashin haddaba maar walbaba ku filana uma heli kari haddii ilaahayna waxaan rabaa in codsigaas nalaga qaabilo gurina ma haystaan roobaa da'ahay habeenkii roob imaada waan iska fadhi waaye waan la fadhiyaa ilmihii oynaay kanaacada ay cunahaas shandaruuda male gurigii bax ma saarna rafaad kasta ilmihii nagula noolyihiin annagana awood hadda aan wax ugu qabana ma haysana anna oday soomaalida indhaha u fiiqan yihiin meel fadhiye anagayna ila noolyihiin ilmihii ilaahay hadiira hay-adaha samafalka ah ay wax u keenaan oo wax ay siiyaan aad buu mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa tifow aadan oo ka mid ah qaxootiga cusub oo iigu warramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan islawararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac oo stuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale mahadsanid cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu axmed cabdulaahi jaamac kusoo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay saare xasan jimcaale oo ah ganacsato shaqaabo urur samaysay boqol qof oo ka mid a qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku cusub xeryaha qaxootiga gaar ahaan kuwooda degan xerada xagardheer oo ka cabanaya musqulola'aan xilli ay xeryaha ka curteen roobabkii xilliga dayrta iyo cabsida ay dadkaasi ka qabaan inay cudurra ka dhashaan nadaafad xumada iyo biyaha roobka oo isbiirsaday haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga saare xasan jimcaale oo ka mid a ganacsatada ka shaqaysata hilibka ee xerada xagardheer waxaa shaqadeeda ganacsiga ah kala shaqeeya ku dhowaad boqol qof oo u badan haween keligood caruur ku korsada xeryaha qaxootiga saare ayaa iiga warantay dadka ay shaqaabuurka u samayso iyo sida ay kusoo xulato waxaase ay waraysiga ku bilaabaysaa marka laga soo tago dadka la shaqeeya sida iyada iyo qoyskeeda ay wax uga bedeshay shaqadeeda ganacsiga ahi faa'iido fara badan bay kusoo kordhisa aad bay ugu nool yihiin la-aanteed bayaa noolaan lahaa aad baan ugu noolnaha anagoo badan oo xaasas ahoo aniga ciyaalkayga iyo inta bulsho oo qaxootiga qaybtiis ah dadkan qoyskaaga ah ee ku tiirsan shaqadaada ama ha ka shaqeeyaan oo iyagu shaqadaha la soo baxaan oo ha kula shaqeeyaan ama adiguba maaragtay wixii kugu soo baxaa ee ku masruuf ee tirahaan miiqay dhan yihiin
wiilashayda waa shan gabdhayguna waa shan mid ma oyaane inta kale waa wadaxaas gabdhaha labo ilaa saddex waa garoobo gabdhilma haystaan kuwo kaleo rajooyinoo wiilasha ay kala tageen baa jira wiilasha waa wada xaas kulli xaasasay wada leeyihiin kan ugu weyn oo sideed sagaala miya toban ku kaloo toban ku kaloo sideed ku kale oo sida u wada buuxaan waqtigan xaadirka hadda maadaama iyagana ay xoog yeesheen iskaalmaysanayno way ku filanta way dabooli kartaa baahidooda laakiin way iskaga fiicantaa sida kulley balaaya hadda kuma qabno aad baan ugu fiicanna dadka kale ee aada shaqa abuurka u samaysay ee shaqadaadan iyo ganacsigaadan ka shaqaysta tir ahaan iyagu aymisa waa dad aada u fara badan oo haween u badan oo qaxooti ah oo haween ah oo gabdho ah oo garoobo eh oo wada sinkalmaadar oo ilma yara reestaan oo iska rafaadsan kuwo horan u sameeyey oo ka kaaftoomayna way jiraano hadda iyaguna ganacsadayaal noqdeen oo noolaaday oo ganacsigii ballaarsadeen oo dhinac kale galeen markay noolaadeen kuwana weli ilaa hadda way ila joogaan ilaa boqol way dhanyihiin hadda marba siday wax u qaban karaan aan ku qaymeeyaa gabdhaha gurigahooda iyo meesha ay degan yihiin markaan soo arko iyo baahidooda iyo daruufaha haysa marka aan soo arko baa neefka geela marka aan qaleen qayqaybiya amba lixi toban amba sideed baa loo qaybiyaa mar sideed baa loo qaybiyaa mar lixi toban baa loo qaybiyaa mar afar baa loo qaybiyaa marba neefku siduu yahay mar labaa loo dhigaa mar isaga dhanba hal qofaa la siiyaa siduu yahay buu ku xiran yahay marba wixii tabarteeda ay taa gabadhaasaan ku qaymeeyaa marka hore tabarteeda wixii ay taho ay iyadana wax ka helaysaan siiyaa waxaan dhahaa soo gadgada soo cadee ilmahana biil uga raadso sidaasay samaysaa markay xirfadeedu korodhana waan kordhiyaa anigana wixii ay kusii noolaan lahayd baan u yara kordhiya markaan hilibka lix iyo toban neefka marka loo qaybay aan qayb lix iyo tobana ka go-day aan siin jiray marka dambe sideed baan u qaybiya qayb weyn baan siiya marka dambe afar baan u qaybiya afar qaybteed edin dhan waa neefka geelo afar edin loo qaybiyey waa hilbaha kalena u wataa baan siiyaa marka dadkii way kala tabar weeyihiin qaar way koreenoo hadda maasha allah iyagaaba isu si nolol fiican ku haysto oo waan u badiyaa qaar waa tabar yaryihiin waxooda yar baan siiyahay wax ku raadsadaan qaarba si aan ku wadaa saasaan ku kala wadaa gabdhaha ee marka dadka kula shaqeeya ee ka shaqaysta ganacsigaaga ee ma dhihi karnaa noloshooda xeryaha aad bay wax isga bedeleen inta ay kula shaqaynayeen kuwii kolley kuwa aan hadda siiyo markii hore kuwa ilmo iskuul ugu jiraan ee iskuulka markay waayaan aniga aan dhaho hilibkayga ka bixiya markii aad waxishaan kusoo daraa jiro oo iskaga bixiyo markii iskuulka wax loo qabsado oo kale ama buug la waayo ama wax aan la waayo ama yuniformka la waayo oo kale waxaan dhahaa ka gata maanta ka gata ee markaad waxeshaan boqol boqol ugu soo dara markay laba kun isticmaalaan waxaan dhahaa kun maalinkiiba boqol kusoo dara saasay sameeyaan kaarka iyo raashinka wixii ilaahay siiyo ku kororsadaan way way ku fiican yihiin aad bay hadda u fiican yihiin tamar hadda ilaahay baa ogalaak way fiican yihiin waxaad sheegtay inay dumar u badan yihiin dadka kula shaqeeya ee shaqabuurka aad u samaysay see kusoo ogaataa oo xogta ku saabsan in dumarkaasu yihiin dumar danyar ah u baahan in la gacan qabto sidee bay kugu soo gaadhaa way barteenoo badanaa iyaga isu soo kay sheega adiga ayaa wax ku siiya inteed wax ka heshaa markay tiinootan jiiraankeeda u sheegtaa tuba tubay ii keentaa kuwaa iskay aniga aanu arkaaho i yimaada oo meesha aan beecshirada ku haysto markay i yimaadaan amba dayn i weydiista amba duruuf ii sheegta ama daantoodaba aan la arkaa ma shaqaysan kartaan markaan dhaho qof ruuxii i dhaho haa waan shaqaysan karaa laakiin waxaan qabtaana garanayn bal haddaan ku bara ka waran dad badan baa hadda i ictiraamo oo aad i ictiraamo sida ruux waalidkood oo kalea maxaa yeele shaqa ma ayna ka sayna anaa baray markay barteen waxay noqdeen dad maasha allah oo shaqadii kusoo baxeen nasaanyeel hataa sida loo googooyey ma yaqaanaane maalmo subaxdii baan intaan u yara ka lahaan tusaan dhaha inta ka gooy hilibka saanyeel saan u dhiga saan lafaha saan u jebi intaan ka dhig kan samee marka laga soo tago dumarka ma jiraan rag kula shaqeeya hadday kula shaqeeyaanse maxay qabtaan Ah, rag ii shaqeeya way jiraan rag way ii shaqeeyaa jira waa kuwa geela ii raaco oo weliba kuwa geela ii raaco oo badanaa waxay u badan yihiin dadka oo keeyaanka ah maxaa yeele geela duurka fogaa loo kaxeeya lasoo raacaa loo raacaa qaxootiga waa ma haystaan sharci way baqaayaan kuwaas oo kale oo iyagana iska daruufaysan baa jiro oo geela ii raaco oo duurka oo xerada markii aan gaday ii soo eriya oo xerada ii keena oo habeenkii iila seexdo oo markii la qalaa ii soo eriyo meesha kawaanka keena oo meeshaasna rag kale ayaa jooga oo kala wareegaya oo iyagana qala kuwa caloosha dhaqaaya kuwa een, een, xarkaha ii hagaajiya hataa oo ii keena oo intay soo keen- keenaan xarko boqol xaboo kale ii keenayaan oon ka iibsani oon xarkaha geelan ku xirxiri ninkaasna raggaasaa ii xirxiraya raggaasaa ii raacaya raggaasaa ii soo hoynaya raggaasaa haddana raggii qalaya ku wareejinaya dadka kula shaqeeya marka laysku wada daro ha noqdaan gabdhaha ee, iyo ragga aad sheegtay inay shaqooyin kale qabtaan oo ku saabsan ee, shaqadaada tir ahaan marka laysku wada daro meeqay dhan yihiin adiga boqol way dhan yihiin sida aan aniga qabo maxaa yeele haweenka hataa labalaba kuwa isu raacsan baa jiro shirkad ah oo halka miisili fiican intay saartaan isla gata oo kala goosta wixii ilaahay ka siiyo oo iscaawiyo laba famil ah oo kale oo iscaawiyaan Een, oo mid markay ciidan darnaato ama ilmaha umusho ama ilmaha ku rafaado mid u ciidamisa bay leeyihiin qaar baa labalaba qaar baa mid mid ilmo xoog la haystaan oo isku kaalmeeya oo xabad xabad uleh qoys qoys uleh qaar baa labalaba qoys uleh miisaska midba sibay u leeyihiin marka tiro guud dadkaas markaan aniga weliba aanan ku darin ilmihii caruurtayda aanan ku darin taasi waxay ahayd saare xasan jimcaale mid ka mid a ganacsatada xeryaha qaxootiga oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal gobolka waqooyi bari kenya oo ay ku yaalaan xeryaha qaxootigu iyada oo ay xeryaha dhadhaab ku sugan yihiin kubanaan qoys oo qaxooti cusub ah oo aada uga liita dhinacyada hoyga iyo fayadhowrka qoysaska ku cusub xeryaha ayaa aada uga cabsi qaba xanuuno ka dhasha nadaafad darrada ay sabab u yihiin musqulo la-aantu yuusuf cabdulqaadir yuusuf oo ka mid a qaxootiga cusub ee aan haysan musqulaha ayaa ka hadlaya dhibaatada ee musqulola-aantu ku hayso musqul ma lahaayo musqushii kaadada ilmahay ka kaadiyaayeen iyo jiifka haddana aan jiifa waa iska mid qof kale dan ug dacwoodo malahan ilaahay ku sokow dowladda baa dacwadeen u dhiibtaa alxamdulilaah waxaad cabsigiis i haynanan waxa waaye b gaarisa webigii iyo ma ii sheegtaa adi cerkii haddii isku soo gaarana meesha meel ma ahan meel la joog karnan ma ahan meel aday ilmad ka dhaafis aday suuqoqso xamaalaad dhihaysanan ma lehan meel hadda anta korona aniga aan tagi kara ani aan ogyana ma jirto ilaahay kusukoow dowladda kaalmaan ku sugaa walaalaha alxamdulilaah ninkii wax naga soo tarkaroow meeshaan fadhanaa meelnan ma aha hal nagu soo gaaro inaa boosna noo yeelo gurna noo yeelo wax walba musqushaayna tuubadaayna biyo wax walba nalagu soo caawiyo yuusuf waxa uu intaa ku daray inuu degan yahay meel ka baxsan xerada oo dad kala deganana ay yihiin haddii uu musqulaha la isticmaali lahaa kuwo sidiisoo kale cusub oo aan musqulo haysan wax iskuroog male afar qoos aan nah oo godka aan ka dhex degin horta dhibkaayna weyn afar waay afartaayna gargaar weynaan u baahanaa musqulo ma hayno guri ma lahaayo boos ma lahan alxamdulilaahi intaas dhan dhibkiis waanu haayaa musqulo ma lahaayo afartayn hadda qof la dhahaayo qofkanaa roon qofkanaanu caawiya aan dhehayna ma jiro afartayn waa iska mid gurigayna waa iska mid qoysaska qaar ayaa qoysas kale oo ka soo horreeyey la isticmaali jiray musqulihii hore ugu sii dhisnaa farduun xasan cali oo ka mid a qaxootiga cusub ayaa sheegaysa in musqulahaasu ay buuxdhaafeen oo dadkii lahaa hadda ay u diidaan inay la isticmaalaan musqul la-aan waanahay saxarada ilmaha markii aan saxrisina lag agteedan ku sooridaynaa lag agteedan ku soorinaynaa markii ilmaha noo saxriyoodaa musqulna maba haysan musqul la-aanangneh rooa qubtaha intee musqulla galgala waa inaa lag aadilaaway musqulna makuuma dhisna dadka qaar maxaa ku dhahayen musqusha iga buuxsantay ahee haligi soo galan musqushayda qayladhaanta xilligan ee musqulo la-aanta waxaa sabab ah roobabka cortay oo laga yaabo inay cudurro ka dhashaan maadaama ay dadkii bannaanka ku saxaroonayaan sida uu sheegay cabdulaahi maxamed weladi oo ka mid ah qaxootiga cusub ee degan bannaanka xerada xagardheer musqul ma haysano musqul inaan ninqodon baahan hadda markii ilmaha taha oo haarka qabado waan geynayna maanaa meeshii oo dirisaalaha oo boosaneerka ugodo meesha geynayna anagana meesha tagayno wax anaga hadda noo samaysan ma laha waa jirta aafimaad daro udurba waaya hal nibira maanaa wareegtada ninkoyti nuweydiidi dhibkii oonan ahaayo sheegnay biila'aan musqul la'aan hooy la'aan kulli aan shaalsheegnay ninka qorada ninka baasi waqtaas maninsanaganab si degdeg ahayna musqulna ninka sameeyo yaan baahagna musqul la'aanna hayd roob rooban nahaayo meel annaga hadda galaynana ma laha ba'a ma haysano wal annaga haysano ma laha inaanan caabiyo rabnaa
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka kusoo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatana nala dhegaysta heesta barnaamijka
gudahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaan idiin soo tabanayey anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe waxaanu idinku dhaafaynaa ammaana alla